aynu ku bilownay magaalada baydhabo waxaa maanta lagu doortay madaxweynaha maamul goboleed cusub oo ka kooban saddex gobol madaxweynaha cusub ayaa ah maxamed xaaji cabdinuur oo ah nin ku cusub siyaasadda maamulkan ayaa imaanaya banaanbaxyo maalmo ay ka socdaan magaalada baydhabo oo looga soo horjeeday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan oo taageersanaa maamulka saddexda gobol in la dhiso horey waxaa iscasilay waxaa isla magaaladaasi looga dhisay andaraahda ee maamul ka kooban lix gobol oo uu hogaamiyo madoobe nuunow sidaa ay doorashadan maanta u dhacday waxaa baydhabo warbixintan ka soo diray waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh
doorashada waxay ku bilaabatay jawi degan waxaana xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol isku soo sharaxay laba musharax oo kale ahaa maxamed xaaji cabdinuur iyo ibraahim cabdinuur toddoba boqol afartan iyo saddex ergo ayaa ka qayb qaadanaya doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol waxayna doorashadu ahayd mid fartaag ah inta aysan doorashadu bilaaban waxaa tanaasulay ibraahim cabdinuur oo ahaa musharaxii labaad ee u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol intaasi kadib waxaa cod fartaaga loo qaaday maxamed xaaji cabdinuur oo ugu dambeyntii loo doortay madaxweynaha saddexda gobol baay bakool iyo shabeellaha hoose maxamed xaaji cabdinuur waxa uu ogolaaday inuu noqdo madaxweynaha koonfur galbeed saddexda gobol baay bakool iyo shabeellaha hoose toddoba boqol labaatan iyo lix ergo waxaana diiday laba iyo toban ergo halka shan ergona ay ka aamuseen sheekh xasan lugbuur oo shir guddoominayay shirka maamulo sameynta koonfur galbeed ee saddexda gobol ayaa ku dhawaaqay natiijada wali ogolaatay madaxweynaha todoba boqol labaatan ili gofood iyo ogolaatay ergey wali diiday tumun ilamo xubnaad wali ku caamustay shan xubnaad sidaas daraadiye wali ka dhawaaqana natiijadii madaxweynenama halaagka guulaysday madaxweyne maxamed xaaji
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee saddexda gobol maxamed xaaji cabdinuur ayaa ergooyinkii doortay isagoo la hadlayay wuxuu u sheegay inuu ku hogaaminayo cadaalad waxaan idin hayaa kalsooni buuxda waxaana idin ballanqaadahayaa inaan aniga dalkan aan ku hogaamin doono gobolladan dowladdan aan maanta dhisnay inaan ku hogaamin doono si daacad ah hufanaan leh dowlad goboleedkan maanta la dhisay iyo doorashadan waxaa lagu dhisay ogolaanshaha dastuurka iyo dowladda federaalka madaxweynaha dhanka kale wuxuu jeediyey baaq ku aadan in la taageero dowlad goboleedka koonfur galbeed ee saddexda gobol maamulkan ka kooban saddexda gobol iyo ergadan shirweynahan fadhida waxay baaq u dirayaan dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada sharciga ee ka jira dalka iyo dowladaha deriska ah sida dowladda kenya dowladda etoobiya iyo dowladda jabuuti inay aqoonsi buuxa siiyaan dowladdan curadka ah madaxweynaha saddexda gobol baay bakool iyo shabeellaha hoose ayaa lagu dhaariyey isla goobta bismillaahi araxmaan araxiim bismillaahi araxmaan araxiim waxaa igu wallaahi ah waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah igu tallaahi ah in aan magaca ilaah ugu dhaaranayaa in aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa inaan u gudto hawshayda si daacad ah inaan u gudto hawshayda si daacad ah oo ay danta dadka dalka iyo diintuba ku jirto oo ay danta dalka dadka iyo diintaba ay ku jirto hoolka doorashada ay ka dhacaysay hodhalka bakiin waxaa laga dareemayay isbeddel maxamed xaaji cabdinuur waa nin aqoon-yahan oo aan caan ka ahayn siyaasadda dalka wuxuuna ka baxay jaamacad ku taalla dalka maraykanka wuxuu la taliya u soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka dowladdii ku-meelgaarka sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyey wasaaradda maaliyadda dowladdii ku-meelgaarka ergooyinka doortay madaxweynaha koonfur galbeed saddexda gobol waxay ka kala yimaadeen gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose kuwaasi oo muddo ka badan afar bil ku shirayay magaalada baydhabo si ay u dhistaan dowlad goboleed saddexdaasi gobol ka kooban mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan la xiriirno dowladda soomaaliya si aan wax uga weydiinno maamulkan cusub hase yeeshee taasi weli nooma suuragelin dhinaca kalese maxamed ibraahim xaabsade oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inaan doorashadan waxba ka jirin xildhibaanka xildhibaan xaabsade waxa uu ka mid yahay xildhibaanada taageersan maamulka lixda gobol maxamed cabdi sandheere ayaa kula xiriiray qadka teleefonka ee baydhabo waxaana uu weydiiyey sida uu u arko maamulkan cusub
aaba sheegay inay madooda maamul lagu dhawaaqay idacad baa laga hadlay meesha hoose beryaanba waxaa ka socday meesha banaanbahyo kacdoon lagaga soo horjeedo xildhibaan sheekh xasan sheekh aadan laga soo horjeedaa ka socday marka shalay buu tagay isiga meesha udhaalka udhaal bikiin la yidhaahdo ayaa markii hore dad joogay dadka badankooda shalay bahayn dhibaan la joogay waxna waa baheen marka qof isiga ay hooyadiis ashiga walaal yihiin baa keligiis baa idaad ka hadlay laba saa subaxnimo markeen idaado ka ka hadlay waxa doorasho liyaa waxa meesha lasu yimi jiraan waan gartay marka waayo ninkanaad leedahay idaacadaha ayuu ka hadlay nin oo dalasho maraykan ay haysto oo shariif xasan sheekh aadan ay isku wadi yihiin madaxweynaha nii doortooda laakiin wax doorashada ma jiraan fawdo way waxaad weydiin kartaa odayaasha dhaqanka oo dhan baad weydiin kartaa ummadda joogtay baad weydiin kartaa meesha caalamka in kasoo wax doorashada maanta baynaba ka dhacay male laakiin idacdahan localka iyo kuwa internationalka ba telefoon waa lagula hadli karaa annaga telefoon baa lagu maraya mogi waanan joogay labaatankii beri u dambeeyay dhinaca baygalan joogay aniga maalin meel wax lagu dooranaa waan gartay laakiin hotel bakiin miyuuna ka socon shir shirkaas waa kala kacay shariidkii jiray iyo xildhibaanadii la socod shalay ay tageen baan ku yidhi fawdo wey waxaan hadda socday meesha taas waxaa diiday shirkaas wayay ka socday waxaa diiday dadweynaha baydhabo way ka ka banaan baxeen waa kacdoomeen adiga waxaa laga heshay inuu sigana ka tago markii sirka tagay kadib ayagu matalaana idaalaha laga hadlaan malaynaa miyuuna ka mid ahayn dadkii soo qaban qaabinayay maamulka saddexda gobol maya weligiis sanadkanba hadduu yimid daraalo shariifka la socday shariifka marka lagu bilaan baxay waa tagay ninkaan kolay haddii ayaga si khiyaamaa ku hesheen moogiin meeshii shirka ma dhaceen idaalaana waa laga hadli adigaba hadda madaxweynaha maraykan balahay waa dhihi karaa laakiin waxay wararku nagu soo gaarayaan in afar murashax ay meesha soo istaageen saddex ka midii ay tanaasuleen kadibna loo doortay murashaxii soo hadhay oo ah maxamed xaaji cabdinuur baailaahay lagaga furtay haddii lagu yidhahdo meesha doorasho ka dhacday aniga wax dambe weydiini doon low baa lahay waxa eeye idaacado basa laga hadlaan kuri aniga warka badan beenta waxa igu wataran jirin marka idaacadu ka hadlay ninkaas wax doorashada baynaba kama dhaceen baan kuri nin weyn baa lahay waan gartay marka hadda maxaad is leedahay xalkuu noqonayaa haddii bulshadii gobollada koonfur galbeed ay sidaa u kala qaybsan yihiin siduu kuula muuqdaa mustaqbalka gobolku wareebe gobolkan lix gobol dhistay ummadan masiirkeeda kaaba qabiiladii oo dhan eldariskii oo dhan nimankii hogaami dhaqmeedyadii oo dhan diintii akhyaartii waxgaradkii kulligood lix gobol ay dhisteen haddii saddex gobol oo la dhisay ay jirto ha ka socdaan baydhabo waa laalki doonaay maalin kale ismarsan doonaa saldheerwani aniga waxba kama jiraan aan kuleeyahay laakiin idaalahan fawdada oo aan sharci lahayn ayaa iska shisheegaya waxa waaye marka haddiiba dhacdo in sidaad ii sheegaysid gobollada koonfur galbeed ay ku ekaadaan lixda gobol waxaa jira gobollo ka maqan oo maamullo kale ay ka jiraan sida maamulka kumeel gaadhka ee jub oo kale taladu maxay noqonaysaa ninkaas waxaa la yidhi dowladda kumeel gaadhka iyo etoobiya iyo kenya iyo heshiis cabdisabab ku gaaraa la yidhi sharciga dalka u yaallana ma aha dawlada kama gaari karaan dadka gobollada degan baa ku heshiiya silta hadda tasuulka ku qoran waxaa waaye laba gobol iyo wax ka badan baa tashan karaa marka ay ku heshiyaan ayagaa wax dhisan kara laakiin meel ay ku qoran tahay annaga dowladaha dereskaa la tagaa heshiis baa nin lala soo galaa ma ma maqal waan gartay marka ugu dambayntii hadda bal xaaladda magaalada iga warran sidee tahay xaalada shalay bay deganaaye shirku usoo dabaalay markuu ninkii waxaan saddex gobol ninkii waday markii meesha ka baxay oo laga saaray shacabku mataqaana diiday warkiis oo isna xamar dib u noqday waxaan maaha sariir hoose lagu hadlay waxaana nama quseeya annaga maamulkeena waa loo dhisaye dowladdan hadday war qabta inaan la hadalno waa ogolnay
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim xaabsade xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo qadka taleefanka magaalada baydhabo ugu warramaya waryahayaga maxamed cabdi sandheere haddaba degmada buurdhowbo oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka socda dowladda ethoobiya ayaa maanta waxaa loo sameeyey maamul buurdhuubo oo ka tirsan gobolka gadow waxa ay ka mid tahay deegaanada ay sheeganayaan maamulada kala duwan ee jubba iyo kan la iyo kan kale aan iraahdee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol ka kooban hase yeeshee maamulkan maanta loo sameeyey ayaa waxa ay sheegeen in ay si toosa u hoostagayaan dowladda soomaaliya maxamuud ibraahim cali ayaa khadka telefoonka ee degmada buurdhuba waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha cusub ee degmadaasi xasan maxamuud cali xasan yare wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey xaaladda degmada buurdhubo xaaladda magaalada buurdhubo way degan tahay hadda guud ahaan gaar ahaana rabsho aan si aan joogto ahayn ay u sameynayaan qolooyinkii burcadda ahaa ee magaaladan aan ka saarnay laga soo bilaabo tobankii bisha hadda aan ku jirno ilaa iyo maanta gacantooda ay ka maqnayd way jirjiraan oo si yar yar budicii wax usoo turtuuraan marar aan badnayn laakiin falilahi alxamdu awoodoodana waa awood aniga maalinta ka dambeysa sii dhimayso oo sii baaba-aysa annagana deegaanka lixda sano ay gacanta ku hayeen oo aan hadda nimid si khasaare la-aanana aan ku nimid difaaciisaan ku jirnaa waa gartay alxamdulilah waxba dhibaato awaad waa gartay ee hadda xasanow aan ku qabnana ma jiro een xasanow adiga iyo maamulkaada een degmada buurdhubo yaa idiin doortay waxaana doortay maamulka gobolka gedo bare saabka iyo guddigiisa maamulka iyo culimmada madaxda sarsare ee culimmada ahlusunna waljamaaca anigana qof ahaan waxaan kasoo jeedaa yunidka culimaadiinka ahlusunna waljamaaca een waa gartay maamulkaada iyuu hoos tagaa ma dowladda dhexaad hoos tagtaan een ma waxaad hoos tagtaan maamulka kumeelgaarka ee jubba yaad amar ka qaadataan may de maamulka iyagu wuxuu hoos tagaa maamulka gobolka maamulka gobolkana wuxuu hoos tagaa dowladda dhexe ee soomaaliya een xasanow een sida aad og tahayba heshiiskii adisaba ay ku saxiixdeen een dowladda soomaaliya iyo maamulka kumeelgaarka jubba waxa uu sheegayaa in maamulka kumeelgaarka jubba ay u magacaabaan ama ay dhisaan maamulka een degmada degmooyinka ayagoo la tashanayo dowladda dhexe een arrintaasi mm, waa la daba maray miyay kula tahay maya ida ma ahan absolutely heshiiskana waan akriyey hadda laftigeeda nuqullaan ka hayaa heshiiskaas wuxuu ahaa oo u samaysnaa in saddexda gobol oo jubba administration in laba sano oo kumeel gaara axmed uu madaxweyne ka ahaado lo- ee, la ansixiyey waxay ahayd wixii lagu heshiiyey waxay ahayd gedo inay ka madax banaanaan doonto meelaha ay nimanka iyagoo hadda kismaayo jooga ay maamulada u sameynayaan Eh, waxaa kaloo intaas dheer nimanka ayaga ahaa dee maba ay eh, heshiisyada ayaga ahaaba maba ayna fulinin wax fara badan oo oo kasoo noqday oo fara badan oo aan hadda lasoo koodi karin baan maka ognahay oo inayna fulinin waa Eh, gartay waxaan keliya ka fulay in muddadii labada sano ahayd ay haystaan mandate inay haystaan intaas baa hadda uma haysto waa gartay marka waxaad leedahay miya een gobolka gada kama tirsano maamulka kumeelgaarka ah ee jubba gobolka godo jubbaland buu ka tirsan yahay waana gobolka ugu ballaaran gobolada koonfurta soomaaliya oo dhan laakiin maamulkaas isaga ah maamul hoos tago oo toos uga amar qaato oo ay furgelin iyo eh, la shaqayn iyo soo dhisid iyo midna ay ka dhexayso ma ahan waxa ay soomaalida kale oo gobolada kale degan iyo dowladda dhexe ka qabaan baana ka qabnaa ilaa iyo hadda si official ah waxaa annaga u hoos tagnaa dowladda dhexe ee soomaaliya waa gartay waxaa jiro maamul dhowaan looga dhawaaqay baydhabo oo oo maamulayo lix gobol ma maamulkaas ayaad hoos tagtaan absolutely maya waxaan hoos tagno oo maamul goboleed oo hadda jiro officially oo aan annaga naqaanaa ma jiraan waxaa jiro maamulkayaga gobolka gedo oo hoos taga eh, eh, xarunta dhexe ee dowladda soomaaliya marka idinka waxaad tihiin maamul gooni u taagan aanan ka tirsaneen maamulka jubba aanan ka tirsaneen maamulka cusub ee hadda lagu dhawaaqay ee baydhabo looga dhawaaqay marka waxaad tihiin dad madax bannaan oo hoos taga dowladda federaalka soomaaliya annaga jubbaland iyo iyo koonfur galbeed soomaaliya labadoodaba dhul ahaan waan ka tirsannahay laakiin aidiya ahaan mid aan hadda gooni annaga eh, ama gobasheeda intaan qaadnay annaga aan eh, eh, soomaali ku marti qaadnay ama martiqaad nagu filan oo oo oo oo intaan ka helnay fikradayada aan ku darsanay sidaayada aan xooga soo baxeen si official ah hadda maanta aan annaga magacooda uga howlgelayna ma jiro waxaan nahay gedo reegado waxay ilaa iyo hadda yihiin maamul gobol oo dhul ahaan jubbaland ka mid ah laakiin maamul ahaan hadda hoostaga dowladda dhexe waa gartay marka abaabulkiina ama samaynta maamulkiina ma waxaad leedahay waxaa ka dambeysay dowladda federaalka soomaaliya oo idinka caawisa inaad maamul ka dhistaan een degmada buurdhoobo haa haa way naga caawisay fikraday ku leedahay iyo talooyin annaga haddaan nahay culamaudiinka ahlusunna waljamaaca oo ka horgala koonfurta soomaaliya laftigeenana waxaan leenahay eh, mas-uuliyiin iyo jaraanjarooyin ay leeyihiin oo ay u dhisan yihiin waxa aan ku howlgelaynana waa magaca dowladda dhexe oo aan taageersannahay oo aan la shaqeynayno aan ka barbar dagaalamayno Eh, insha allahu tacaala marka dowladda iyo manuwalka aan ka raacnay eh, waxaana noo eh, agaasinkii iyo iskudubaridkii iyo dhamaystirkii iyo hadda magacaabistaas hadda lasoo gebagabeeyey inay noo sameeyey guddoomiyaha gobolka iyo guddigiisa waa garta ahlu sunna oo aad sheegtay inaad ka tirsan tahay ma waxay ka mid yihiin ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya ay mushaharada siiso magaceedana ku howlgalo ilaa oo iye yihiin waana yimid ahlusunna waljamaaca ah oo marka ay abuurmeen iyo sababta ay ku abuurmeen ba la yaqaano cid kasta waa sababtaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan fariin ama qayladhaan aan u diro cid kasta oo ay mas-uuliyad ka saaran tahay shacabka soomaalida oo laga dulqaaday nimanka burcadda ahaa in ay kaalmo deg deg ah oo dhinac kasta oo emergency ah la soo gaaraan maxaa yeelay meeshaan haddan hanta joogno waa meel dadka joogo noloshooda iyo heerkeeda wax la qiyaasi karo ay ka hooseysa wey sababtaas daraaddeed waxaan codsanayaa oo aan soo jeedinaya anoo ku hadlaya afka communitiga deegaanka buurdhoogo in dowladda dhexe ee soomaaliya iyo jamciyadda qurmaha ka dhexeyso iyo dhammaan hay-adaha samafalka ah national iyo international iyo local cid kastoo ay ahaadaanba iyo dadka xitaa deegaanadan kasoo jeeda oo oo jaaliyadaha oo ay suurtagal u tahay inay gacan fidin karaan dadkaas ku fiiriyaan indha naxariis leh si deg degana kaalmo baniaadamiyale ugu fiiriyaan insha allah gudoomiyaha cusub ee degmada buurdhuuba ee gobolka gedo xasan maxamuud cali xasan yar ayuu kaasi ah wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay xasan maxamed maxamuud ibraahim cali halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington